maxamed cabdirasaaq oo ah guddoomiyaha degmada gaalkacyo ugu magacaaban maamulka la baxay puntland qaybta ay magaalada ka maamulaan ayaa wajahaya eedeymo ay ka mid yihiin musuq maasuq iyo inuu bulshada iska hor keenay ninkan ayaa waxaa kolkii hore soo doortay golo deegaan kuwaasoo haatan la sheegay inay ku howlan yihiin mooshin xilka looga qaadayo kulan la filayo inuu beri ka qabsoomo magaaladaas ayaa lagu wadaa in xildhibaanadu ay mooshinkan kusoo gudbiyaan guddoomiyahan ayaa sidoo kale lagu eedeynayaa amaro looga hortegayo qabsoomidda shir uu sheegay inaanu soo marin hanaanka maamulka degmada arrintaas oo ay dadka ku nool gaalkacyo sheegeen inay tahay hagardaamooyinka uu maamulkani ku xagaldaacinayo wax ka qabashada iyo horumarka magaalada si kastaba maamulka ka jira gaalkacyo ayaa lagu eedeynayaa inuu cagajuglayn iyo handadaad ku hayo shacabka waxaana dhowr mar ay askarta maamulkaasi ay xabsiga u taxaabeen qaar ka mid ah dadka ku nool halkaasi kadib markii mudaaharaad iyo isku soo baxyo ay uga soo horjeedaan waxqabad la'aanta iyo nadaafad darrada ka jirta ka dhigeen magaaladaasi